saakayto waxaa noo soo gabagaboobay shirkii amniga ee lagu qabtay degmada beled xaawo kaas oo looga hadlahayay marka u horayso iskaashiga amniga iyo maamulka iyo sidii loo wada shaqayn lahaa waa qodobka koowaad qodobka labaad xidhiirhka xuduudka iyo dowladaha aan dariska nahay sidii ayagana loola shaqayn lahaa oo maaragtay amniga liskaga kaashan lahaa maadaama degmadan ay ku taallo degmo xuduud ah ku taallo barnaamijkaasna ay iskaga kaashan lahaayeen ciidamada joogo degmada iyo kuwa kale oo aan dariska nahay loo maaragtay iskaga kaashan lahaa amniga qodobka saddexaad in howlgallo la sameeyo maxaanku idhaahda lagula dariraayo khawaariijta iyo dhagarta ay u maleegayso degmooyinka taasna waa qodobka kale weeye oo saddexaad qodobka afraad oo isaguna muhiimadda iska leh waxaa weeyo ciidamada qalabka sida ee halkan ka howlgalo oo ka kooban xoogga dalka soomaaliyeed ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo ciidanka nabad sugidda soomaaliyeed iskaashi inay ka samaystaan la dagaalanka maaragta xagga khawaariijta oo ciidankaasna la tayeeyo wixii ay u baahan yihiinna dowladdeenna federaalka ah waxaan ku idhahdaayey oo looga helo kuwaas oo hadday noqon lahayd maxaan ku idhahaa gaadiid iyo haddii ay noqon lahayd waxyaalaha kale oo ciidamadu ay u baahan yihiin qodobkaasna si fiican ayaan isula meel dhignay wixii dowlad goboleedka kaga aadan arrintaasna way qabanaysaa wixii dowladda federaalka kaga aadanna waxaan u gudbin doonnaa insha allaahu madaxda baan u gudbin doonnaa qodobka kale waxaa weeyo in gobolka gedo maadaama ayaan dhoweytan la magacaabay taliyaha daraawiishta madaxweynaha dowlad goboleedka uu maxaan ku idhaahdaa magacaabay in degmo walba laga sameeyo ciidan daraawiish ah oo gaarahayo ugu yaraan gobolkao dhan hal guuto degmo walbana ay hesho ugu yaraan laba boqol oo maxaanku dhaha daraawiish ah oo si fiican loo tababaray si maaragta ay u kaalmeeyaan ciidamada qaranka amnigana kuwa amnigana ay u kaalmeeyaan barnaamijkaasna runtii meel fiican ayaan isla dhignay wuxuuna u baahan yahay fulin wax kaloos u baahan yahay ma laha waxaan ku soo gabagabaynayaa runtii waxaan aad ugu mahadcelinaya ugu mahadcelinayaa maamulka degmada beled xaawo iyo degmooyinka aan soo marno oo ka dhan sida luuq doolow iyo beled xaawo oo maanta aan joogno maamullada ka jiro sida wanaagsan iyo dadka shacabkaa odayaasha dhaqanka oo salaadiinta ah hooyooyinka sharafta leh dhallinyarada maamulka degmada ayada oon loo kala harin meel walba sida wanaagsan oo nagula soo dhoweeyey aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa runtii waa wax taariikhda soomaaliyeed geli doono qodobkaas waxaan rabaa inaan intaa ku daayo qodobka igu dambeeyo runtii waxaan halkan uga mahad celinayaa oo si gaar uga mahad celinayaa iskaashiga taliyayaasha cusub iyo dowlad goboleedka sida taliyaha xoogga taliyaha ciidanka booliiska taliyaha nabad sugidda iskaashiga ay la sameeyeen dowlad goboleedka iyo sidii looga bixi lahaa walaahowga oo laisu kaashan lahaa maxaan ku idhahdaayey oo loola loogu midoobi lahaa la dagaalanka khawaariijta loo sugi lahaa amniga oo aad iyo aad baan uga uga mahad celinayaa muxuuha taliyayaasha waa wax muddo hore loo baahnaa runtii laakiin hadda waddadii loo baahnaa hayo sababta waxaa weeyo haddii mar qaranka soomaaliyeed mas-uuliyiintiisa iyo dowlad goboleedyada aan laiskaashanin oo khilaaf mar walba yimaado waxaa ka faa'iidaysanaya arrintaas khawaariijta ayaa ka faa'iidaysanayso taasna waxaan rabaa inaan intaa ku daayo ugu dambayn dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedka jubbaland iyo beesha caalamka waxaa mar walba dhagahanaga ku soo dhacahayo ciidamada midooda afrikaa la dhimahaya ciidamada midooda afriko haddii la dhimahayo meesha ama laga saarahayo waa in loo helaa ciidan maxaan ku idhaha ku filan oo shacbiga ciidamada midowda afrika ay dugsanayeen ee, oo kale oo difaaci kara in loo helo waayo laakiin arrintu aysan noqonin arrin laablakaca aad iyo aad baad u mahadsantihiin